muddo shan iyo labaatan maalmood oo gudaha badda lagu weysanaa dhallinyarada soomaaliyeed ayaa la helay iyadoona dowladda soomaaliya arrinkaa kaga mahad celisay dowladda hajeena kuwa oo ay sheegeen inay dhallinyaradan soomaaliyeed ay soo badbaadiyeen safiirka soomaaliya ee dalka jeena hodan cismaan ayaa dowladda jeena kaga mahad celisay badbaadinta dhallinyarada soomaaliyeed oo muddo shan iyo labaatan maalmood ah iyagoo badda ku lunsan la badbaadiyay haatan ay badqabaan runtii maanta alxamdulilah waa maalin aad iyo aad u farxad badan aan ilaahay uga mahadnaqayno alxamdulilah inuu ilaahay nabad ku soo celiyey ibraahim iyo sharmaarke oo ah laba wiil oo kalluumaysato ah oo xooggooda ku shaqaysanayay runtii markabkoodii intuu ciladii ay gaadhay badda ku caariday kabacdi muddo dheer badda ku jiray oo naftoodii ay halis gashay iyadoo saas tahay ilaahay uu badbaadiyey uu usoo diray markab meeshaas marayay oo jiniis ah kaas oo markuu baddii ka badbaadiyey kabacdi siiyey macaawanadii uu siin lahaa runtii aad iyo aadna u kaalmeeyey si ay awood iyo caafimaad u helaan waad dareemi kartaan dad shan iyo labaatan casho iyo jarjar ku jiray badda oo bilaa biyo bilaa cunto ahaa marka alxamdulilah aad baan u faraxsannahay maanta haddii ilaahay inoo yasiray oo ay wadankoodii kusoo noqdeen waan caawinay dadkaas caawiyeyna waan uga mahad celinaynaa dowladda jiniiskana caawimaadday u fidisay facilitationka u fidisayna aad baan uga mahad celinaynaa raggeennana waxaan leenahay salaata shukri tukada alxamdulilah ilahay baan idin soo celiyey idinkiiyo faamilkiinana aad iyo aad baan idinku hambalyeynaynaa ilaahay insha allah tacaala khayr iyo barakaha idinku waa mararka qaar dhalinyaro badan oo kalluumaysataa ayaa waxaa ku xumaada cimilada badda iyadoona taasi ay keento in ay ku jahawareeraan ama ay ku lumaan mararka qaarna waxaa dhalinyaro badan lagu waayaan nolol iyo gere